Waxaa jira dhalinyaro ku shaqeeya mihnada baalashlaha ama caseeyaha. Dhalinyaradan xirfadani kuma filna maareynta noloshooda. Hase yeeshee, waxa ka soo gala dhaqaale ay ku maareeyaan quudka maalinta oo ah mid aan ku filnayn. Dhalinyaradani waxa ay la kulmaan caqabado xilliyada ay bulshada ku dhex jiraan marka la eego la macaamilka iyo waxyaabaha la xiriira wada noolaanshaha. Qaarkood ayaa qaba timay, balwadda, noocyada maandooriyaha. Haddaba, qaab noocee ah ayaa dhalinyaradan loo dhiirigelin karaa? Maxaase looga baahan yahay ururada dhalinyarada? Arrintaasi waxaa sharxaya Muscab Cabdulaahi Bootaan oo kamid ah dhalinyarada wax baratay ee magaalada Dhuusamareeb.
Dhalinyaro badan horta deegaanka way ka jiraan oo ku shaqeysto bariisna ka raadiyo caseenimadu. Dhiirigeliyaa in loo dhiirigeliyo oo dhaqaale ahaan ama lagu dhiirigeliyo ama ficil ahaan lagu dhiirigeliyo waxaa waaye waxay ku dhici kartaa in dadku ay ayaga dhexdoodu ay isdareensiiyaan in dadkan baahida u sababtay inay maanta caseeyaan noqdaan in ay yihiin dad lagu tusaaleynayo macnaha saad wax u siisato adiga ilaahay kugu tusaaleynayo waxaa hesha saa wax u siido. Marka waxaan is leeyahay waxaan aniga ahaan muscab ahaan waxaan is leeyahay waxaa lagu dhiirigelin karaa in garab la istaago waxaa waaye loona sheego ayaga laftigoodu in macnaha la taageersan yahay lana tuso lana taageero dhaqaale ahaan lagu taageero ficil ahaan lagu taageero.
Shabakada wacyigelinta bulshada Galmudug Social Awareness Galsan waxa ay ka mid tahay ururada isu xilqaamay la falgelidda iyo ogaanshaha xogta dhalinyaradan iyaga oo la kulmay kana taageeray waxyaabaha ay u baahan yihiin qaybo ka mid a xogayaha shabakada wacyigelinta bulshada Galmudug Shariif Cumar Xasan ayaan weydiiyey waxyaabaha ay dhalinyaradani ka taageereen iyo baahiyaha ay qabaan waxyaabaha ay u baahnaayeen waxaa ka mid ahaa ka taageeridda agabka ay ku shaqaysanayaan iyo de waa dareemi kartaa baahidoodu intaas waa ka weyntahayo waxaa meesha yaalla waxyaabihii ku qasbay inay kab caseeyaan ayagoo intaas la egaag inay shaqo raadsadaan waa duruuf ka jirta xaafadaha ay ku nool yihiin marka baahidoodu waa ka weyn tahay agabka caseeyanimada laakiin haddana sidaasoy tahay in maaragtay qofkii markaas wax ilaahay siiyo ka jeebroone oo uu yidhaahdo maanta intaan wax ku biirso kabaha waxyaabahan ay ku casaynayaan loo soo iibiyo maxaa kaa maqan la yidhahda bulshada iyo waxyaan ka dhidhiman loo keeno wixii markaas adeegooda maalinkaas ay shaqada ku qabanayaan ka maqan ayaga intaasaa oo muhiim ah qofkii uga siyaadinayana waa wax ay u baahan yihiin
dhanka kale shariif cumar xasan ayaa ugu baaqaya qeybaha bulshada in ay hagaajiyaan la macaamilka dhalinyaradan oo uu sheegay in ay duruufuhu ku qasbeen xaalada ay ku sugan yihiin dhalinyarada iyaga lafaca ah ee la nool si fiican maaragtay xiriir fiican kama dhexeeyo waana dhaqan bulshada ka dhex jira oo loo arko maaragtay inay shaqo hoose qabtaan iyaga laftirkoodu ay u arkaan inay shaqada ay hayaan aysan shaqo bulshada dhexdeeda ka maaragtay ka maamuusan aysan ahayn intaasaa keenaysa isdhexgal la-aanta dhaqankaas inuu meesha ka baxo ayaana looga fogaa karaa oo dhalinyaradani ay ogaadaan dhalinyaradan ayagaa baagamuuddo ah kuwaana way shaqaysanayaan farqiga udhexeeya waa intaas baagamuudada iyo shaqada farqiga udhexeeya ayaana maaragtay ii sheeg meeshaa ku jira waa meesha soomaalidu ay ka tiraahdo shaqa sharaf leh intaas in loo arko qofkan inuu shaqaysanayo isagoo yar inuu maaragta ii sheeg tuugsado ama inuu derbijiif noqdo inuu ka doorbiday inuu shaqaysto dhididkiisana uu quuto intaas in loo arko lagana saaro dhaqanka maaragta kooridda meesha laga saaro intaasaa muhiim isbedbedelka waayaha iyo herdanka duruufaha nololeed ayaa dhalinyaro fara badan ku qasbay in ay ku shaqeeyaan xirfado aan xoogganayn kuwaasi oo aan maarayn karin qaybaha nolosha halka qaarna ay ku qasbeen in ay isaga gudbaan badaha taasi oo kaliftay in dhibaatooyin kala gadisani ay soo gaaraan